waxaa sarokac laga dareemayaa qiimaha qaraha suuqyada degmada xudur sarokaca qiimaha qaraha ayaa imaanaya xili lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan taasoo inta badan saa'id loo isticmaalo qaraha qaar ka mida ganacsatada suuqa qudaarta degmada xudur ayaa ka waramaya qiimaha qaraha iyo qaabka ay bulshada u iibsadaan hilo kulaal jar yamay la helay garan oo nukusheen dhinaca oo baydhawi dhinaca hiiraan nukusheen oo garo habhab mase garo sokor leero oo mfayla caafimaadka haddii la shiido mayleerahay keliya caafimaadka dhinaca keliyaanka fayl oo mayleerahay keliya safeeyo caafimaad ahaan iyo cabitaan ahaan iyadanka fayl yamayleerahay magaaladashaan dhiimada dhiimashaas joogo magaalada iyadan kala qudaartaata leeraayo kuwa kumaday waliba waa cabitaan fayle gaboobi noolanka sooman gaboojiyaw ana waliba walaagaas dati dhabo ku jara iyadanka gaboobi marka cabitaan fayle ku helni wal shiide soo miirinye cabitaankiiya idola jeyside marka cabitaan fayle ku helni walka gaboobi alxamdulilaahi sidii nutaa wayaani ba soonka ilaahay si fududa niimood yahay qiimihiis afar doolar gaday siddeed doolar ibar afar doolar laba doolar ibar aaliis afar doolar saasaa la gaday anuu fayle firdijarka la galada anuu fayle garag kora uu sheelay deegan waa deegan kuman al-shabaab dhisi mare rafaad lanki dalbidi warkoo qobaday seewadaas waa baawarka lanka moota wid hobid oo dansiyi nansumeedusi dansheenaato warkoo qobaday lanka isagona nahay dhibeys qoomdamanaha iyo akhar damba nambar kale kurantalaana ana walaa hatan waa kashiyo aragaasa mayb waa mayb raay batriyu hobad macnaha geedka macnaha ada siin haba sagaal haba qaraa shiid laaybiya isu wagayda macnaha dabka baa macnaha mayb waa dabniyo meelniyo ka batriyu kurantada eed eed dhabanka kana kurantalaana ana hata koronta haba leela macnaha wax badan wal badan isbedel badan maanta ku arka fad madda macnaha hata walaa nin dar meed waa madan batriya san dabaya isu wala ka shiididaan boqolkiiba siyeetan madan macnaha kulli ada macnaha baahada dadka mooda waa ku dadka la sheego shan dadya macnaha bahalkii yaa macnaha dablaanayna
inta badan waxaa degmada xudur ay qudaarta ugu imaataa gobolada kale sida hiiraan oo ay diris yihiin taasoo inta badan keenisteeda ay dhib ku tahay ganacsatada qudaarta iibisa ee degmada xudur